wasaaradda qorsheynta maalgashiga iskaashiga caalamiga iyo hay-adda qaxootiga baraakiyaalka dowlad goboleedka jubbaland iyo reedandajawan suub iyo qoysas baraakiyaale oo dhan siiya guryo halwaare oo diirow lambole konton guri weliba munaasabadan iyo mas-uuliyiinta wasaaradda hay-adda qaxootiga hadaga ku gooyeen guryaalkan halka waare reedandajawkin koreylin ka bilaabay toddobaatan goysoo baraakiyaal danyare aana kumaday qoysaska baraakiyaalka likuwareeji iyo kuma hadnagay reedandajawki lansuubi iyo dareenshaka eedens eedanka cabiri helitaanshaw guriyo isku layinga waxaan rajaynaynaa sidaan iyo ka sii fiican iyo ka sii fiican in ilaahay noo yeelo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa hadgii meeshaan ka salaamayaa dadweynaha meeshaan ila taagan akhyaartaydii alxamdulilah rabbilcaalamiin farxaddaydii lama soo koobi karo maanti buushaan ku jiraan jiri kuleelkii ay dilaay maanta xabadaa la i keenay jubbaland juu alxamdulilah rabbilcaalamiin haayaddeydii iyo macal shaqaalaheed iyo macal dadkaydii dhan soomaali weyne dhan waa idin salaamayaa qur-aankaa idinku salaamahaya sidoo kale guddoomiyaha hay-adda qaxootiga ee barakiyaalka dowlad goboleedka jubbaland cali aadan cali eedinishii ku hadlay munaasabadda hadagoyka guryaha halka waara laga bilaabo maanta dhulkan waxaa loo yaqaanaa ama loo aqoonsan doonaa dhul layidhaahdo tuulo layidhaahdo ama magaalo layidhaahdo halgan magaca halgan waxaa bixiyey madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam saas darteed waa naga ogeysiis wixii maanta ka dambeeya waxaa sharaf weyn noo ah markaa maanta inaad nagala soo qayb gashaan mar labaad xarika jarista xafladdan guryaha cusub ee dadka danyartaa lagu dejinaya barakacyaasha wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iskaashiga caalamiga ee jubbaland cabdiraxmaan abdi axmed oo ku hadlayna goysaskan weliba iskala dardaaramay inay dhowradaan guryaasho dadka masaakiinta ee maxaa lahay danta yar ee reer jubbaland in xal waara loo helo guryo dib loo siiyo noloshoodii ay dib ugu noqdaan waxaad la socotaan siyaasadda guud ama caqabadaha waaweyn ee soomaaliya haysta maanta markii laga soo tago argagixisada iyo amni xumada dalka ka jirta iyo hoggaan xumada siyaasadeeda guud ee dalka haysata caqabadaha kale waxaa ka mid ah dhibaatada ay sababtay isbeddelka cimilada oo ay sababtay saboolnimo barakac burburinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhibaatooyin badan oo horseeda saboolnimadaasoo horseeda hadda amniga waxaan ku faraxsanahay dowlad goboleedka jubbaland ama dowladda jubbaland inay horseed u tahay dowladaha dowlad goboleedyada ka jira soomaaliya kuwa ugu horeeya siyaasadda laga qaatay ama laga gaaray guulaha arrimaha dib udejinta iyo xalka waara aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waxaa maanta nala jooga halkan wasaaradihii ugu muhiimsanaa ee dowladda jubbaland gaar ahaan kuwa wax soo saarka sababta aan ay u joogaanna waxay bixinaysaa fariin aad maaragtay u qoota dheer koow waxaa ka mid ah in loo gudbay hadda dadka soomaaliyeed ee reer jubbaland gaar ahaan dadkaas maanta dib udejinta loogu sameeyey in maskaxdooda laga saaro inay ku tiirsanaadaan arrimo kor ka imaada oo hadda kadib ay ku fikiraan sida ay ugu tiirsanaan lahaayeen ama gacantooda ama dalkooda ay wax ugala soo bixi lahaayeen marka wasaaradahaas oon aad ugu faraxsanahay hadda wasiirrada warbixin isiinayeen dadaallo dheerna loogu jiro in beerihii laga fuliyo xoolo la qaybiyey oo odayaasha hadda la hadlaya oo runtii wax badan ay ka faa'iideen xoolihii loo qaybiyey waxaan rabnaa in lagu baraaruujiyo dadku inay isku tashadaan guryaalkiin waliba laku xirgeliyey deegaanka istanbuul ee waqooyiga kismaayo iyo ay munaasabadda adagoyka goobro ku hayaan mas-uuliyiin shaldow oo jubbaland iyo hay-adda caalamiga ee ku dareeri